asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waxaana xubinteenna murtada maanta ee aan ku googoosanno ama aynu ku wadaagno ama ku qaybsanno ama iskula qaadanno ama iskula qorshayno sheekooyin fara badan oo nolosha khuseeya kuwaasoo laga yaabo inay yihiin kuwo casri ah kuwo cidgal ah kuwo caanamaal ah iyo kuwo cawaysaba intaba kuwo isugu jira waana xubinteenna la dhihi karo waa mid ka mid a xubnaha haddii eebayd mahayo hafsiga leh ee wax un laga hafsado ama laga xooxsado ama laga maalo ama laga dhiiqsado ama laga maaragtay dharbiyo ama laga maaragtay dhubqaaliyo intaba laga heli karo dhubqaali markaan ku leeyahay waa noqnoqosho wax shayga in lagu noqnoqdo ayaa dhubqaali ah biyaha maxaad u dhubqaalinaysa balliga ceelka maxaad u dhubqaalinaysan haddii lagu waa toban jeer maanta inaad ceelka hortagto kolba wadaan ku rido waa qayb ka mid a dhubqaaliga marka dee afkaaga hooyo markaad ka hadlayso ood ku noqnoqono waxaad ka soo qaada ma waayeysa waa dhubqaali intaad dhubqaalida walow dee murtidu ay dhimanayso haddii dhubqaaligu bato oo markii dhubqaali lile hebel nin baa hebel baa gebiye nagadaa wuu dhubqaaliyey ama wuu buraanburay baa ragga qaarkii dhahaa dhubqaaligii marka gabayga wuxuu ku soo gelahayaa ninbaa intuu gabyo hal xaraf ama hal eray ah wuxuu ku celcelinaya toban jeer hal eray ah yuu toban jeer soo celinaya taa iyado marka waa dhubqaali looma baahno markaad nin gabyaa tahay waxaa la rabaa erayga inaad hal meela ku isticmaasho waa haddii aad tahay nin afkiisu deeqay haddii aadan ahaynna dee maskiin baa tahay xoogsanaye iska xoogso xubinteenan maanta marka waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenii macnaha weyn lahaa mid ka mid ah idamka eebe waana xubinteennan dhahaysaa waxaa la yidhi hooyo ayaa waxay aragtay gabdho ku jira wakhtigii dareenka hooyanimo wakhtiga dareenka hooyanimo waad garanaysaa waa xilligii haweenku dhihi jireen naarida ha iga dilin xera kasaar baa ku haye waa gabdho intay gashaantimoobeen guur diyaaru ah mar haddaad maqasho xilligii hooyanimo guur ayay diyaaru yihiinoo inay reera dhaqdaan baa quluubtooda ka guuxaysa kolkaasay markay gabdhihii aragtee dee iyadoona ay hooyo tahay yay waxay go'aansatay inay wax un u sheegto wax dareen geliya oo gabdhahan maaragtay in looga sii digo ama looga warramo u baahan oo laakiin iyagu marxaladay soo mareen aan ahayn ayay u sheegtay waxay ku tidhi gabdhow mid ma ogtiin markaasaa layidhi hayeedo waxaa ma ogine maxaad tidhi markaasay tidhi aan idiin warrame waxaa la yidhi hee iyagii bay ka aragtaa ma ogtahay waxay tidhi qooq baa lagu rimaa qambaruursina waa lagu dhalaaye qunyar socda saasaa la yidhi bay tii waxaa la yidhi bay tihi gabdhow qooq baa lagu rimaa qumburuursina waa lagu dhalaaye qunyar socda halkaa maxaa ka cad waxaa ka cad saddex qodob oo ishuwan qodobka koowaadi waxaa weeye in iyaga marxaladda ka muuqatahay ay qooq tahay qodobka saddexaadna waa in foosha iyo hooyanimadu ay howl culus tahay qodobka saddexaadna waa ka fiirsiga guurka iyo nolosha oo qunyar socda ah saddexdaas qaab oo isku dadan oo midba dhinaceeda farad gooniya ugu fiiqayso tilmaan casri ana bixinayso ayay intaa oogu sheegtay gabdhihii iyada oo weliba si degan oo hooyanimo ah xusuus iyo dareen iyo tixgelin lehna ugu warramaysa ayaa waxay ku tihi gabdhow arrin ma ogtihiin haabaa layeeda ma ogin iyo hooyo markaasay tihi qooq baa lagu rimaa qumburuursina waa lagu dhalaaye qunyar socda howl adag baa meesha ku jirta ilaahay hoyooyinka amuurtaas ha u sahlo innagana hoyooyinkeen eebe ha u naxariisto qabriyadana allaha u waasiciyo hoyooyinka dhammaan inta dariiqa eebbe ku toosanna allaha wanaajiyo ayaan leeyahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamkii eebe waxaa la yidhi laga baraybaa laga badi laga baraybaa laga badi